mashruucahun biyoolka baleeriya ee magaalada berbera ayaa muddo hakada ka jaraya taasaytiyo aqabadiye ka haytiya bulshada maadaama magaalada biilaan ah wajahdiya ceelbiyoodkan oo laka dhisay berbera ahya diire ilaa iyo sagaal ceela siiyo bulshada baahiyaadkiyo qabanyo anka bahanga walibana xaragga ku jaraya madawiinaga somalilan maarayaha magaalada berbere iyo wasiirka biyo somalilan ayaan ku wareyntii ku hadaleen mashruuca biyoolka baleeriyow magaalada iyo muhiimadiyo in lada bulshada ku noolo magaalada berbera iyo guud ahaan deegaanada hoos kooyanga waxaynu halkan ku xadhigga kaga jaraynaa mashruuc aad u ballaadhan oo weyn oo ka kooban sagaal ceelbiyood iyo shan iyo soddon kilomitir sannadii badhkaa markii aannu joognay waxaa noo qabsoomay mashruuca intaa leeg oo ka kooban sagaal ceelbiyood iyo shan iyo soddon kilomitir codsi badan oo maayirka iyo bara saabka iyo wasiirku oo aanu kuula nimi markii aanu aragnay biyaraanta magaalada ka jirta awgeed waad naga ajiibteen aad iyo aad baa ku mahadsantihiin inaad magaalada biyaheedii la labanlaabo halkan waxaan maanta furaynaa oo insha allahu gacantaada ku furi doontaa shan iyo soddon kilomitir oo beeba magaalada waxaan ahaan jirtay laba weeyo keli biyuhu ka soo galaan dubaar iyo faradeero iminka wey saddexaad baa la soo kordhiyay oo magaalada dusha ka maray dabeedna galbeed ka soo biyeeyey magaalada shan iyo soddonkaa kilomitir iyo iyo intaasoo ceeloo maanta oo waliba ceelashii ceeldheerka aaya oo laba boqoloo mitirba ayaa la qoday waliba lixdan baa laqoo jiray siddeetan anigu intaan joogay ee hore iyo intii dambeba waanu hagar baxay intii awooddayd intii aan heli karay intii aan heli karay haddana kuwa kale inaannu soo inaannu ugu daraan runno sababtoo ah berberaa waxaa ceebina ku ah magaaladii ugu weynayd dalka ee dhaqaaluhu ka soo gelayey inay biyo la'aan iyadiyo wajaalaba awooddaan saaray sababtaan awoodda u saarayna wax kale maaha waa labadii meelood ee dalka dhaqaaluhu ka soo gelayey biyuhu aad bay ugu fiican yihiin intii dalka laga qabtay biyo macnale burcay tahay oo aannu mashaariic iyadana intaa leegelinay boorame ayaannu iyadana qorshaynay labaatankii sannadood oo soo socda in biyaha maanta la geliyey oo ka badan saddex iyo toban milyan oo doolar inay labaatanka sannadood oo soo socda biyuhu ku filan yihin burca ayaa biyuhu ku filan yihin ceerigaaba ayaa iyaduna ku filan yihin sistamka inta aad joogtay dalka toddobadaas sannadood biyaha baahidii biyaha boqolkiiba siddeetan waa la yidhi madawiinaga somalilan muuse bixe cabdi oo xaragga ku jaraya mashruuca biyo ballaarinta iyo weliba uuse sheegay in mashruucan sifayla lunku faa'iidaysado doona si taasalan hela ka maamul ahaan qiimo korontada iyo biyo hoos landhika doonaa waxayla tahay biyaha berbere iminka jooga somarka sanee soo socda saddex laab baa loo baahanaya haddii intanaanu hayno toban sano gudahood haddii laha idhaahdo intanoo saddex laaban baa imanaysa dadku marka berbere loo eego waxaa loo eegaa berbreshanka degan horta berbere misaha degan baa loo dhahay dee berbere biyahan lama siinayo afar marka waa inuu kontaynaraysaa biyaha berbere bilcabbi kalaysa qaadanaya xoolihii baa dhoofaya marka waxaa jooga warshadihii oo hadda bilowa oo warshad waliba biyaha berbere dadka degan u baahan yahay ugu yaraan badankooda ay ka qaadayaan markaa berberi koow dadaal badan oo la wadahadlaya dowladda dhexe iyo toosaba maanta laga bilaabo bishan laga bilaabo ilaa bishaa bisheeda qiimaha uu maraya iminka leer wuxuu ahaa sagaal iyo afartan senti laga bilaaba iminka wuxuu noqonayaa sagaal iyo soddon qaybtaad mashruuca biyogelintan oo lansamaya shacabka berbera iyo meelo ku saara doontaa qabado biyo ee ku jara magaalada berbera